halkani waa washington lantaab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemida geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bartaannu internetka ku leenahay ee v o a somali com door wanaagsan dhegaystayaal meelbo aad joogtaan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waana maalin jimcaha bisha oktoobarna ay kow tahay sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaaye qodobada aad idaacaddeena duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aannu ku eegi doonno kaalinta dhallinyarada fanaaniinta ah ay ku lahaayeen dhaqankii iyo weliba suugaantii soomaalida markaa dhaqanka waxaan leeyahay dhaqanka hadha jeclaadaan fanaaniintuna ay suuga dhaqanka ku dhex daraan waayo dhaqanka haddaad ku fahantid waa fanaaniinteenii hore ee maaragtay naga sii waaweyey waxaa jira heesa badan ay suuga dhaqan bay ku dhisi jireen waayo waxaan garanaya hees uu qaado allahu naxariista cabdibawba uu leeyahay heloloy heloloy heloloy honoy maa wuxuu iska tumanaya saa iska tumanaya baalka
waxaa kaloo aad maqli doontaan ciyaarihii iyo heesihii balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ciidamada dhulka iiraan ayaa jimcahan maanta adhoola tus milatari ka bilaabay gobollada waqooyi galbeed ee dalkaasi oo u dhow sohdinta uu la wadaago azerbaijaan sida uu sheegay warbaahinta rasmiga ah maalmo un kadib markii baako ay dhaleecaysay tallaabadaasi telefishinka dowladda iiraan ayaa baahiyey in dhaqdhaqaaqyadaasi oo loogu magacdaray faatix khaybar aruurnimadii hore ee saaka laga bilaabay gobollada waqooyi galbeed ee jamhuuriyadda islaamiga ah kanaalka ayaa baahiyey muuqaalada taangiyada iyo gawaarida gaashaaman oo ka qayb qaadanaya dhoola tuska halka helikabtarana ay duqayn la eeganayeen bartilma waraysi uu siiyey wakaaladda wararka turkiga ee anadola oo la daabacay isniintii ayuu madaxweynaha azerbaijaan ilham aliyef ku dhaleeceeyey dhaqdhaqaaqaasi milatari ee iiraan ka wado meel u dhow xuduudda dalkiisa isagoo tallaabadaasina u arkay inay tahay dhacda la yaab leh dowladda maraykanka ayaa xadidi doontaa cidda ay ciidamada socdaalku bartilmaameedsan doonaan si markaasi loo xiro amaba loo masaafuriyo xogayaha amniga gudaha maraykanka alekhandro mayorkas ayaa hadalkaasi sheegay isago oo si weyn uga soo horjeestay dhabbihii qalafsanaa ee uu horey u qaatay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump tusmooyinka cusub ee lasoo saaray khamiistii waxa ay siinayaan ciidamada waaxda socdaalka fursad dheeraada oo ay ku gaaraan go'aanada iyaga oo kala soocaya kiisaska waxa ay marka hore diiradda saari doonaan dadka halista kuwa amniga qaran nabadgelyada dadweynaha iyo sidoo kale kuwa dhowaanahan xuduudda soo gooshay muhaajiriinta muddada dheer joogay maraykanka waayeelka iyo caruurta aan qaangaarin amaba kuwa iyaga iyo qoyskooda uu saameyn xun ku reebayo tarxiilka ayaanan hadda la bartilmaameedsan doonin duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaanna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a markana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aad xiliyadan oo kale ka dhegaysataan idaacadda v o a waxaa jabuuti kusoo diyaarisay wariyaheenna sagal saciid faarax
nabad dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka qarni weliba dhaqankiisa qarni weliba dhaqankiisa wawa inuu ku dhaata wawa inuu ku dhaata
toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka kaalinta dhallinyarada fanaaniinta ahi ay ka ciyaari karayaan sidii dhaqanka kor loogu qaadi lahaa fanka dhexdiisa islamarkaana heesahooda ay ugu soo bandhigi lahaayeen qaybo ka mida dhaqanka si loo baro dadka oo ay dhaqanka u xasuustaan waxaana barnaamijka igala qaybgelaya yaxye cabdulqaadir oo ka mida dhallinyarada fanaaniinta ah ee kooxda haldoor ee ka dhisan dalka jabuuti ha waxaan leeyahay horta dhalinyarta wixii fanaana wixii aan fanaan hayn horta dhaqankooda inay jeclaadaan waxaad u jiraan kooxo badan oo dhaqan ah oo jabuuti ka caanbaxay sida kooxdii hajee ajeeg kooxo badan waxaa jira gobolada ku yaalaysa koox gurma dhaqan la yidhahdo ku taala halsabeex kooxo badan oo waxaa jira maaratay ku yaala caalamjibuuti dhexeey gabar yaraytu arihii la joogtooy anigaa tagadaalay amaye toban hablood baan anigu ka dortay tiranyadeedu tay anigu talay kamaba tay aadaan talehay way way way way tashanayo hadeer alla naxariista u dhintay waa dhaqan be dhaqan bay ku dhisnayd fankaaga marka la jecel yahay heesahaga la jerisanayo dhaqankaagba markaa dadka bari karaysaa adoo heestaadu la jecel yahay markaad dhaqankaaga dhexgelisid waxaa la jeclaanayaa heesaaga heesaaga marka dhaqanka dhaqankii baa lagugu dababaranaya adiga halkaabuu ka gelin karayaan dhaqankii inuu dadka baro waa inuu udhexmaraade heest waxay jecel yihin waa inuu dhexmaraade weyaan aad baan u jeclaa dhaqanku dhaqanku anigu igu dhex jiraaba dhiigayga ku jiraaba waa runuu dhaqankeenu waa waxa aad u qurux badan oo runtii in in kor loo qaada ay tahay heesahaaga dhinaca dhaqanka aad ku ammaantay maxaa kamid ah waxaa kamid ah hees maaragtay uu sameeyey eryada abnawaas laxanka waxaa sameeyey cumar aadan dugsiyaa sameeyey miisigana khadir bilis baa tumay markaa heeska waxay tidhaahdaa waa udub dhaxaad dhaqankii oo hiduhu aan la dhaafi karin dhagaalayda iyo xeerkaygan dhigan dhexdhexaadiya hawaan ku dhaadano waan ku dhirano ceeb iyo dheg xumo waan ka dhowrayaa dhidig iyo labood dhalliyahaydaildheel oo wilwila dhaantiyo irwada dhagkasiyo dhagkasiyo yaanu dheliyine yaanu dheliyine dhaqankeenna jira
yaanu dheeliyine dhaqankeena jira aleele raggeedumaba dhaqanka waa ina jira maxay kula tahay dhalinyaradu inay dheelida kaga tiri karayaan dhaqanka yaxyow
wallahi waxaan isleeyahay horta dhaqanku waa wax muhiima qofka hadduu dhaqankiisa qaato amba dhaqankiisa ku faano amba dhaqankiisa uu in horumariyo doono sharaf buu yeelanayaa dadkaa kalena ula tartami kara waayo dhaqan aan lahayn haddaad qaadatid dee kii horena ma gaaraysa kadambana ma waad ka tagtid lakin dhaqankaaga haddaad ku fahamtid waa lagugu sharfayaa waxay dadku ay usoo dhawaadaan ay dadku daawadana noqonaysaa marka dhaqankaaga inaad ku fahamtid aday sharaf kuu tahay adigu dharka dhaqanka waad ku labisataa ha markayga igu horeeyey en fankaba maaratay masraxa usoo dhaadhacayaba hidiya dhaqan baan siitay aad baan u jeclay dhiigayga iyo dhuuxuu ku jiraa dhaqan
waxaynu leenahay cayaaro badan oo hidiya dhaqan ah kuweebaad taqaanaa ama ku ciyaartaa heesahan kale hidiya dhaqanka ee lagu ciyaaro ciyaaraha hidiya dhaqanka dhaqanku wallahi wuu badan yahay way kalagedisan way badan yihiin waxaa kamid ah imika wilwilaha kamid a wilwilo wuxuu idhahdaa heyoy wayka rida weye oo haddana weyka rida weye eleye eleyo walwaaleeyoyoy war mahena laga waasho rida weye marka rag baa qaataa inama qaata qaada marka intaa la qaado waa laisku rogaa waa la jawaabaa kadib waa la boodaayo dee welwalaha waa ta ugu caansan baa loodhan karaa maarataye waan ciyaar ha waan ciyaaray oo kooxdeena dhaqanku aad bayba u jecel yihiin korneelkeenu aad bu dhaqanka u jecel yahay hada goor wuxuu nagu dhiiriyaa dhaqanka inaad meel sare ka gaadhno maarata wixii dhaqanka ni maaratay ni asmaxay o dhan ba anaa nayla diyaariya dhaqanka fankiinaba dhaqanka ka horreysay wura aad bu dhaqanka u jecel yahay kooxdiina haldoor labada dhaqanba waad samaysaan dhaqanka soomaalida iyo dhaqanka canfarta marka heesahaad ku ciyaartaan dhaqanka canfarta maxaa kamid a dhaqanka canfarkana waan garanaya si faxan waan garanaya waxaa kamid a lelitoy laleya laley yacasey lalohaya yacasey lalohaya lelitoy laleya laley yacasey lalohaya yacasey lalohaya hablo iyo rag baa qaado iska soo horjeestaa yaal qurux badanna way leedahay yeyeyeyeyeyeye hayay hoya maay hoyeye haya yeyeyeyeyeye hayay hoya maay hoyeye hayay taana hablo iyo rag baa isla qaada wa waana isku isku saac boo kale simaata iyago dhaqaaqaan taana way jirtaa in kalo badan oo de garanaya jirta de way jiraan kuwa badan oo hablihii rag wada qaadan waxaa kamid a bismi illaahi sala allah ala yehoyaale bismi illah sala allah ala yehoyaale bismi illaahi sala allah ala yehoyaale bismi illah sala allah ala yehoyaale hablihii rag baa la korta eryey leeyihiin de lasu jawaabo hablaha odhanaya rag baa odhanaya in kushumxaa kushumxaar oo kale iminka sacabka lama tumo kayimbaar baa jira marka shubxaanta lasoo gaaro sacabka waa la joojiya dulmaankan baa socda sacabka waa la joojiya waa lasku dhaqaaqa un waa lasoo kala noqdaa ciyaar bay leedahay kuwa kalena sacab iyo maca dulmaan baa socda lakin xabida sacabka waa la joojiya waxaa jira ay laba inamood iyo gabar ciyaaraan baa jira labadii namood baa baxaya sabas kasoo horjeeda kuwa labadii namood baa baxaya gabadhii bay kaleeyihiin ay hoy hiwaaloy hiwaaloy hoy hiwaalo ay hoy hiwaaloy allah hiwaaloy hoy hiwaalo soo soco siraaday alla sidaadoo kale la waaye soo soco siraaday alla sidaadoo kale la waaye waa taayadiiyey alla wale waa tii shamata waa taayadiiyey alla wale waa tii shamata war gabadha dayay allaa rag bay geel dhalay u tahaye war gabadha dayay allaa rag bay geel dhalay u tahaye gaagaabanayay alla ma gudun baa lagu sarjaraye gaagaabanayay alla ma gudun baa lagu sarjaraye buurbuuranayay alla ma buushay cuni jireene buurbuuranayay alla ma buushay cuni jireene in badan baa jirta deyo
buunshuhu waxau ka mid yahay waxyaabaha miyiga oo kale kusoo xasuusinaya markaad buunsho maqasho weli ma tagtay miyi iyadoo gu tahay oo xoolihiisa aw daaqayaan oo roob da-ay oo subaxii caano xoorlo kula la cabaya oo waxaan ku ihi ciirta ay jug leedahay oo baadiyo aad buu runtii u qurux badan yahay ma tagtay weli kawaran arrintaas xabadda horta way iga maqan taana male ma garate waxaan ku rajeynaya inaan soo arko dhaqanka qeyb kamida oon maaragtay sidii geela iyo maaragtay inaan soo barto oon mar dalxiis u tago hamiga waan ku hayaa annaga macal kooxdeeduba inaan wartigno halkaa daawasho kusoo sameyno san experience halkaas uga soo qaadano oon maaragtay hadhowna uga heesi karno way noogu jirtaa qorshaha de waan aragnaa de markaa iminka aan heestaan soo dubayna clibya jiid aan soo dubayna dibadda waan u baxnaa dhulka hadda geela iyo arigoo dhan waan ka aragnaa laakiin weli de inaan dhex fadhiisanay oon dhex seexanay de weli iskuma dayin lakin waan rajeynaa laakiin
kooxdin haldar waxaa tiin koox mataraysa dhaqamadii kala duwanaa dalka jabuuti ciyaarihii dii dhaqanka baad ciyaartaan waxyaaba badan markaad fiiriso dhaqanka canfarta iyo kan soomaaliga maxaad is odhan karaysaa meelahay bay iskaga dhow yihiin meelo badan way iska shabahaan laakiin meelahaad is leedahay way iskaga dhow yihiin oo isku mid baan ka nahay
wallaahi way inay iskuba egyihiin baa la moodaa af soomaaliga iyo af dhaqan marka lagu wada heesayo iminka waxaa jirta hees caalamiya online waxaa jirtaa uu laba dhaqan oo isku dhex jirtaa waa heestii uunoo sidii si midaata bay u taallaa qaybna af somalia bay ka tahay qaybna af canfar ka tahay qaybta af soomaaliga dhaqan bay iyo ku dhamaanaysaa qaybta canfarku dhaqan bay ku dhamaanaysaa eriyada waxaa sameeyey ababe maxamed muumin ababe lixanka cumaran baa sameeyey qaybta kale eriyada waxaa sameeyey caliwaan abwaan canfar oo maaragtay oo aada u mara macaan iyaa sameeyey wuxuu dul dhigay un saawiyadii qaybtii hore ombusa u dul dhigay waagaan idaacadda joogina noo sameeyey heesta hees aad u maaratay u qurux badan bilow waxay tidahdaa qaybta soomaaliga waxay tidhahdaa hobeya hobey hobeya hobey dadka ree jabuuto harar huufanoo habboon iyo hoyay murti hagar la-aana hooya hoyame hoyame hoyame hoyame gabuuti hayunta yeniyaba baroytiya nanuma agad rakibo hoya qaybta dambe dhaqan inta hore waxay ku bilaabaysa eriyo caadiya dhaqan bay haddana galaysaa waxay isku bedelaysaa hobeya hobeya hobeyoy harimande hanaha o hobeya hobeya hobeyoy harimande hanaha hobey wadankeedna hoyaadey haribande hanaha halbowlaha dunida weyaaney haribande hanaha oo horsadkiigirta weyaaney haribande hanaha oo inaga hantideenna weyaaney haribande hanaha hanahaaban niman helaa maham oo hanahaaban niman helaa mahambayn d ham d ham d qaybta kale canfar bay galaysa haddana oo dhaqankii una saas ku dheli tiran waxay tidhahdaa lelitoy laleya laley yacasey lalohaya yacasey lalohay lelitoy laleya laley yacasey lalohaya haggaa bay martaayoo de saa bay isku daba soctay
marka labadu waa ammaan dhaqankii dalka ha inta eriyada markaad muraha kasoo hadashid waa dhaq ammaantii weyaan oo dhaqankii baa lagu dhisay dee heest welwelihii baa lagu dhisay ammaantii wadanka hees hees wadana weyaan wadanka ammaanaysa qaybtan kana canfarka waa sidii oo kale on dhaqan canfara oo lagu dhisan yaxya maadsantahay waktigaaga fiican aad siisay nagala qayb qaatay barnaamijka gabagabadii baan soo gaarnay heestee is leedahay taageerayaashaada dhegeystayaasheeda kulli ku macaslaamiin
taageerayaasheeda waxaan ku macaslaamiin lahaa hees aan jeclahay taarikhdeeda fankan meel kaga jirto waxay tahay waa heeskii aan ku maray tartankii heeskii ugu dambeysay aan tartanka aan aan aan ku maray weeyaan aan kuliwa tartamayna aniga walaalkay saaxiibkay marna saaxiibkay cabdillahi cusmaan aan kuwa tartamaynay waxaa le cumar aadan dugsiyaa hees kale waxaa lada kolkii hore wanaagii baa lahaa heeskaaban inaan kusoo xiro doonaya barnaamijka ereyada heeskaa waxaa ka mid a kolkii hore wanaagii indhisihii jacaylkaba adiga haleeyo waa adigii hareer maray aanan ku hanweynbaad xalbowlahaa igoyisood ihili weyde hadalkaaga igadaa haddaad noqotobaan ama hilaa caroobkaba ood noqotobaan ama hilaa cawaaberi oy hoballadoydin kuweesayan anu adi kumaba harad qabo haasaa bay leedahay waa markaan ku jeclaaba dee waxbaad ila qaban weydii maanta waa tuurkaagii haddaad maaragtay ay iskugu yimaadiin fanaaniinta caalamka hadday iskugu yimaadiin ku heesaanna aan dhinacay waxba kamid ayuu kaleeyahy cumar aadan dugsiyaa ku qaada guud ahaan waa naga intaa dhegaystayaal barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka toddobaadkan jabuuti ayuu idinkaga imaanayay waxaana marti igu ahaa yaxye cabdulqaadir oo kamid a fanaaniinta da-da yar ee jabuuti ee fankooda kusoo bandhiga dhinaca hidaha iyo dhaqanka waxaana barnaamijka idinla socodsiinaysa anigoo ah sagal siciid faarax taliya inteenu haddii eebahawoodir laga helay ku kulmi doono barnaamij noocan oo kale ah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa ammaano alla
sagal aad bay u mahadsan tahay barnaamijkii sooyaalka dhaqanka ayaynala socodsiinaysay halka aad ka dhagaysanayseena waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaaraa waryaheenna nuur xasan nuur dhegeystayaal naga raalli ahaada xubintaasi ciyaaraha diyaar weli nooma ahan halka aad weli naga dhegaysanayseena waa washington
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
waa hagaag dhegaystayaaalkaasi aad weli naga dhegaysanaysanna waa barnaamijkii dhallinyarada maanta idaacaddayadii duhurnimo oo toos idinkaga imanaysa washington haddii aan qodobadii ugu waaweynaa ee idaacaddayada duhurnimo saaka mar kale idiin guud marana dhegaystayaal waxaa ka mid a ciidamada dhulka ee iiraan ayaa dhoolatus militari ka bilaabay gobolada waqooyi galbeed ee dalkaasi oo u dhow soodinta uu la wadaago azerbaijan sida ay sheegtay warbaahinta rasmiga ah maalmo uun kadib markii baako ay dhaleecaysay tallaabadaasi telefishinka dowladda iiraan ayaa baahiyey in dhaqdhaqaaqyadaasi oo loogu magacdaray faatix khaybar ay aroornimadii hore ee saaka ka bilowdeen gobolada waqooyi galbeed ee jamhuuriyadda islaamiga kanaalka ayaa baahiyey muuqaalada taangiyada iyo gawaarida gaashaaman oo qayb ka qaadanaya dhoolatuska halka helikabtarana ay duqayn la eeganayeen bartilmaameedya dhulka waraysi uu siiyey wakaaladda wararka turkiga ee anadolo ayaa oo la daabacay isniintii ayuu madaxweynaha wadankaasi azerbaijan ilham aliyef waxa uu ku dhaleeceeyey dhaqaaqsi milatari ay iiraan ka wado meel u dhow xuduudda dalkiisa isaga oo tallaabadaasi u arkay inay tahay dhacdo aad u yaab leh dowladda maraykanka ayaa axadda ayaa xadidi doonta cidda ah ay ciidamada socdaalku bartilmaameedsan doonaan si markaasi loo xiro amaba loo masaafuriyo xogayaha amniga gudaha maraykanka alekhandro mayorkas ayaa hadalkaasi sheegay isagoo si weyn uga soo horjeestay dhabbihii qallafsanaa ee uu horey u qaatay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump dhismooyinka cusub ee lasoo saaray khamiistii waxa ay siinayaan ciidamada waaxda socdaalka fursad dheeraad ah oo ay ku gaaraan go'aanada iyaga oo kala soocaya kiisaska waxa ay marka hore diirad saari doonaan dadka halista kuwa amniga qaranka nabadgelyada dadweynaha iyo sidoo kale kuwa dhowaanahan xuduudda soo gooshay muhaajiriinta muddada dheer joogay maraykanka waa yeelka iyo caruurta aan qaangaarin amaba kuwa iyaga iyo qoyskooda uu saameyn xun ku reebayo tarxiilka ayaan hadda bartilmaameed u noqon doonin ciidamada madaxweynaha maraykanka jo biden oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ballan qaaday in qaab bini aadannimo oo dheeraada loo wajahayo socdaalka marka loo eego kii isaga ka horreeyey ee jamhuuriga ahaa donald trump xilligii trump ciidamada waaxda socdaalka ee ice loo yaqaano waxaa loo sheegay in ay beegsadaan oo ay masaafuriyaan qof kasta oo aan dalka si sharci ah ku soo gelin kuna joogin waagaag dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa washington oo si toosa idinkaga imanaysa idaacadda v o e da barnaamijkuna waa kii dhallinyarada maanta ee idaacaddayada doornimo waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukaay markana dhinacii heesaha aanu u leexanno waxaa idinku soo maqan heestan
cododkaasi macaan ee zahra axmed jaamac iyo xasan aadan samatar iyo heestii cusub ayaannu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukaa intaynu mar kale kulmayno nabadgelyo